mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo ganacsatada degmada cabudaaqa ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay mashruuca dhismaha wadada isku xirta goldogob iyo cabudaaqa oo dheerarkeedu yahay boqol iyo afartan kilomitir munaasabadda dhagaxdhigga oo ka dhacday degmada dhabadda ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug guddoomiyaasha degmooyinka ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay dhagaxdhigga waddadan ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhagaxdhigga waddadan
haddaan nahay ganacsatada waqooyiga galgaduud waxaan wakhti dheer si isxilqaana ugu aruurinayna lacag si loo dhiso waddada isku xidha caabudaaq dhabbad iyo goldogob taas oo hadda meel fiican maraysa saakayto waxaa la dhagax dhigayaa maantay waddadii wakhtiga dheer lacagta loo soo aruurinayey socdaal dheer bay ku sameeyeen wasiiradu way fiiriyeen ilaa dhabbad ilaa caabudwaaq ilaa goldogob agteeday tageen waxay soo eegeen waddada iyo duruufaha ka jira taasoo keentay in la dhagax dhigo hadda si hawsha u bilaabato haddii ilaahay idmo waxaan ugu baaqaynaa ganacsada kala duwan ee waqooyiga galgaduud iyo ummadda soomaaliyeed dhammaanba inay ka qayb qaataan dhismaha waddadaas oo ah sadaqa jaariya dhib badanna gaadiidka iyo bulshadu ay ku qabaan ilaahayna subxana wa tacaala sidaas ha noogu aqbalo aad baan idin salaamaya ala alih wasaxbi wasalim ilaahay baa mahad leh oo maanta halkaan isugu kaayo keenay meeshaan waxaan u nimid oo wafdigan ballaaran oo soconayaa uu yimid waddada isku xidha meesha hadda waxaan taagannahay duleedka dhabbad baan taagannahay degmada dhabbadeed baan taagannahay waddadaas waxaa isku xidhaa ilaa goldogob iyo ilaa caabudwaaqyo ilaa dhabbad waxaan rabnaa jaariyadaha dibadda magaca sare iyo magac soomaaliyeedba waddadaana waddo ummadda ilaahay oo dhan ay madho weeye waxaan kala u baaqaynaa beecmusarka dadka dibadda ganacsatada waxaan rabnaa waddadaa inay ka qayb qaataan
dhagaxdhigga waddadan muhiimka u ah isu socodka gaadiidka iyo dadkaba galdogob ilaa caabudwaaq isku xariirisay iyo degmooyinka u dhexeeya anoo ku hadlahaya magaca ee dowladda galmudug iyo kayga intaba waxaan runtii aan xaqiiqsannay waddada tan in ay tahay waddo baahi weyn loo qabo lana mid ah waddooyinka kale ee galmudug iyaga laftooda hadda aan dhagax dhignay oo galmudug ay dhisayso kadhigoodna waxaa isticmaala dadweynaha reer galmudug baa isticmaala waxa ay tahay waddooyinku waa kaabayaasha nabadda waa kaabaha muxuuha dhaqaalaha waa kaabaha isku socodka iyo muxuu ahaa bilicda magaalooyinka intaba ka qayb qaadanaya waxaan is leenahay waddooyinkii dambeba dad ganacsataha waxay ku howlanaayeen dhismaha iyo soo jeedinta waddadan muddo sannad iyo ka badan hay socotay annaga haddaannahay xukuumadda galmudugna hadda qayb baanna arrintan ka noqonnay sidaasaa maanta dhagax dhiggeediina aan uga soo qayb gallay